Xadiidka afartan iyo sideedaad ee baabka cabsida mu'minka uu ka qabo in camalkiisu uu ka buro waa kitaabkii iimaanka can cabdillaahi bni mascuud ana annabiya sala allahu calayhi wasalama qaal cabdillaahi bni mascuud ilaahay raalliha ka ahaadee waxaa laga wariyey in nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun cayda la caayo ruuxa muslimka ahi waa faasiqnimo dilkiisuna waa gaalnimo